waliba gobolka gedele ka dahafuray mashruuca ekisom ee burjikooyinka ee samjukuleeta sayti oo shaqo abuurlanka sameeya dhalinyaro eed aan tiro badan agaasimaha mashruuca cabdirasaaq sheekh cabdulaahi oo ku hadalay ahmiyadda mashruuca ekisoma dhammaan martida sharafta leh ee qiimaha iyo qaayaha leh ee nagala soo qayb gashay xafladan daafurka shirkadda icecom ee gobolka gedo ee uu ugu horeeyo gudoomiyaha degmada baled xaawo ahna duqa magaalada mudane cabdirashiid caroog madaxa arrimaha bulshada mudane nuur cadaawe odayaasha dhaqanka ururka dhallinyarada culamaudiinka aqoon-yahanka dhammaan oon salaami assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan daahfuraynaa kambaniga icecom faraciisa gobolka gedo gaar ahaan degmada baled xaawo kambaniga escom waxa uu dalka keenaa burjikooyinka burjikooyin kala duwan dhinaga kala marta sharaftia ku qeybga liiya ku hadlenga sidayoon aragayan mashruuc kanga maaragtay xaflad kambani ay nagu martiqaadeen waan ku faraxsannahay sida maaragtay noogu martiqaadeen iyo qaabkii aan ku imaana meeshaan waxaana waaye arrin farxad leh waa kambanigii koowaad oo bulshadao dhan u wada yeero maamulkoo dhammaystiranna ay u imaadaan khaasatan ninkan la yidhaha cabdiqaadir ilaah khayra siiyo afar qofoo saas oo kale ama toban qofoo kaleo saas oo kale oo bulshada iyo dalka caqabka haddii la helo meel baan gaari lahayn ilaahay khayra siiyo cabdiqaadir ilaah khayra siiyo waxaan leeyahay cabdiqaadirow waxsan allah kula qabto kambanigan asaga keeno horumarka ah kadib waxaan soo dhawaynaynaa wax kasta wax yaraynayo wixii wax siyaadinaya annagoon dhibaya tusaale haddaa maanta soomgaas ay xayisiin lahaydeen aad lidu kuguma farxeen maxaa yeelay aabbayaashu ma ogola wax consubtionka cidda siyaadinaya marka burjiko fiican oo casri ah qarashkana yaraynaysa annagoona anfacaysaa waa la soo dhaweynaa
kambaniga horta waxaan leenaha waa mahadsantiin aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa ooy sababtu tahay annagu hay-ad heble wax ma wado iyo kambani hebel hunguri ma keena iyo baan arki jirnay hadda horumar in loo gudbay oo dhallinyarada iyo dadka lagu maarata ay soo dhaweynayo horumar yaanu aragnaa magaca shirkadda waa ecosom eco waxay ka timid waa waa waa waa environmental waa erey loo isticmaalo environmentigii bay eda loo isticmaalo waaye waxaa loogu yeelay calaamadda caleenta waxaa loogu yeelana yacni baahida loo qabo waaye dhirta inay baxdo